qaadanaysa iyadoo cid ka dhowi ay jirto intay awlaaddiisi joogto awlaadul awlaad iman mayso hadday awlaadul awlaad joogtana awlaaddoodii kuwaama sii imanayso walaa yadkhulu geli maayaan awlaadul awlaadi carruurta carruurtooda fi lwaqfi cala alawlaadi lagu waqfi fil asaxi haddaan qabanno haddii lagu waqfo awlaad oo niguna waqaftu calaa awlaadii baan ku waqfay buu idhi ma soo gelayaan awlaadul awlaad carruurtuu dhalay carruurtay sii dhashay ma soo gelayaan maxaa yeelay ismul walad xaqiiq ahaan dee ugu dhici maayo waxay dhahdeen mar un baa ama marka la isu khilaafsan yahi waxa weeye marka labadiiba ay joogaan awlaaddii iyo awlaadul awlaadba ay joogaan haddii masalan laakiin uu yidhahdo waqaftu calaa awlaadii ayaan ku waqfay meeshana carruurtiisa carruur ay sii dhashay unbaa joogtay qaar sulbigiisii maba joogaan marka waa way soo gelayaanoo lafdigaa iyagun baa lagu xambaaraya dee qariina ayaa meeshii la helay markaa iyo ninkan mukalafka hadalkiisu si aanu dee macno la-aanu tegin wayadkulu awlaadulbanaati hablaha awlaaddoodii fi lwaqfi ayay gelayaan cala duriyati tafiirta lagu waqfay walnasli iyo walcaqibi iyo wa awlaadil awlaadiba ilaa an yaquula inuu yidhaahda mooyaane calaa man ayaan ku waqfay yantasibu ilaya iisoo nasab sheegan minhum xaggooda oo minhum ayaa ka mid ah inuu saa yidhaha mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii masalan uu ninku yidhaahdo waqaftu calaa duriyatii baan ku waqfay ama calaa naslii baan ku duriyadnasli tafiirtaydaan ku waqfay cala alcaqibi calaa caqibi ciribtaydaan ku waqfay ayuu yidhi awlaadii awlaadii carruurtaydu carruurtay si dhaleen baan ku waqfay hadallada noocaasa hadduu isticmaalo yadkhulu awlaadu lbanaat habluhu carruurtay dhaleenna way soo gelayaan way soo gelayaan oo lafdigii ayaa ku rumoobaya dee marka ilaahay le wa min duriyatihi daa'uuda wa sulaymaan waxa markaa la sheegay nebi ciise nebi ciisena dee aabbo ma lahayne inan baa keentay marka halkaa waa laga fahmayaa bay yidhahdeen nasli iyo caqib iyona way isla tafiiruun ilaa an yaquula inuu yidhaahdo un mooyaane calaa man yantasibu ilaya minhum ciddii aniga iisoo nasab sheegan waxaan ku waqfay carruurtayda carruurteeda yacni carruurtaydaan ku waqfay buu yidhi ama wuxuu uhi waxaan ku waqfay duriyaddayda waxaan ku nasligay waxaan cidhibteyda carruurtayda carruurteedaan ku waqfay buu yidhi cidda iisoo nasab sheeganaysae nasabkoodu isoo gelaya iisoo nasab sheeganaysa ee carruurta carruurtayda ka mid ah carruurtayda carruurtooda ka mid ah ayaan ku waqfay marka waxaa ma soo gelayaan kuwii habluu dhaleen maxaa yeelay dee ayaga uma soo nasab shee isaga usoo nasab sheegan mayaan ilayn isagu wuxuu noqonayaa awow hooyuu noqonayaaye waxay dee aabahood bay ku abtirsanayaan marka hadduu hadalkaa raaciyo waqafka ma soo gelayaan ayagu hadduu awlaadi awlaadi un ku daayo ama nasli uu yidhaahdo ama caqib uu yidhaahdo ayuun bay soo gelayaan walow waqafa hadduu ku waqfo calaa mawaaliihi mawlayaashiisa ayuu ku waqfo walow muctiqun wa muctaqun walow wuxuu leeyay muctiqun mid xoreeyey wa muctaqun iyo mid xoreeyey qusiba baynahum dhexdooda ayaa loo qaybin waqiila waxa la yabtulu waa burayaan wuxuu uhi waxaan ku waqfay shaygan mawaalidayda mawaalina waxaa la yidhaahdaa cidda qofka xoraysay hadduu addoon ahaa cidda xoraysay mawaali waa la yidhaahdaa cidduu xoreeyena waa la yidhaahdaa marka wuxuu hi mawlahayga ayaan ku waqfay ama mawaalidayda ayaan ku waqfay buu ihi walow muctiqun mid xoreeyey buu leeyaho mid xoreeyey baa jira wa muctiqun midu xoreeyena waa leeyahay isagu midna uu xoreeyey qusima shaygii baynahumaa baa loo qaybin laba nis un baa looga dhigi ila lafdigii baa ku wada dhacaye wa qiila yabtulu qiilku wuxuu le waa buriya ijmaal baa ku sugan oo lafdigii dee in cumuum lagu xambaara ma suurtogelayso macnahoodii ayay iskhilaafsan haddii masalan muctiqun wa muctaqun buyna yidhi hadduu mid quri uni joogo oo mid xoreeyey un baa jira ama midu xoreeyey un baa jira kaasunbuu ku dhacayaa khilaaf kuma jira markaa wasifatu sifada almutaqadimatu ee ka hore martay calaa jumalin jumlooyin macduufatin oo isku cadfan tuctabaru fi lkulli dhammaan waa loo fiirin ka waqaftuba waxa weeye waxaan ku waqfay calaa muxtaaji awlaadii carruurtayda kooda baahan waaxfaadii carurtayda carurtaysiila sii ku wada baahan wa ikhwatii walaaladii ku wada baahan wakada almutaakhiratu tii ka dambaysayna waa mid calayhaa ee canhaa xaggeeda ka dambaysay walistinaauna waa la mid idaa cudifa biwaawin wow marka lagu cadfo ka qowlihiiba weeye calaa awlaadii ayaan ku waqfay waa axfaadii iyo carurtay carurtaysiila sii wa ikhwatii iyo walaaladii almuxtaajiina ee baahnaa waxau sheekhu leeyahay haddii jumlooyin isku cadfan oon waxada lou kala dhexeeyaa aanay jirin sifo laga horumariyo markuu ninkii wax waqfinayey ayuu jumlooyinu isku wada xidhiiriyey baa wuxuu ka horumariyey sifo sifadaa dhammaantood waxau isku wada cadfay waa loo fiirin masalan wasifatu lmutaqadimatu calaa jumalin macduufatin jumlooyin isku cadfan tuctabaru sifadaa fi lkulli dhammaan jumlooyinka waa loo wada fiirinaya wuxuu yidhi waqaftu calaa muxtaaji awlaadii carruurtayda kuwa baahan egbaahi buu ku sifeeyey carruurtayda kuwa baahan baan ku waqfay wa axfaadii carruurtayda carruurteeda ayaan ku waqfay waa kuwa baahantiibaa u taalla markaa calaa muxtaaji awlaadii wa calaa muxtaaji axfaadii wa calaa muxtaaji ikhwatii walaaladii kuwada baahan sifadaasunbaa u wada taalla waxay noqonaysaa un carruurtiisa kuwa baahan carruurtiisu carruurtiisii dhashay kuwa baahan walaaladii kuwa baahan wakada almutaakhiratu calayhaa i canhaa hadday sifadu ka dambaysana waa la mid walistinaa istinaynasna waa la mid oo dhammaan waa loo fiirin laakiin markay ka dambaysay istinaayo waxa weeye idaa cudifa biwaawin wow marka la isugu cadfo wuxuu yidhi waqaftu calaa awlaadii wa axfaadii iyo wa ikhwatii almuxtaajiina buu yidhi ee baahnaa markaa way u wada taala calaa awlaadi almuxtaajiina wa axfaadi almuxtaajiina wa ikhwati almuxtaajiina dhammaantood way u wada taallaa wa ilaa an yafsuqa bacduhum barhkood inuu markaa faasiq noqdo mooyaane markaas waa markay sifadu taa hore waa markay sifadu dambaysay wakada almutaakhiratu canhaadu waa markanoo calaa awlaadihi wa axfaadihi wa ikhwati almuxtaajiina istinahana waxa weeye ilaa an yafsuqa bacduhum barhkood inuu faasiq noqdo mooyaane markaa muxuu waqafkaasi noqonaya de intaan faasiqiinta ahayn inta faasiqi markaa way ka soo hadhaysaa faslun fii axkaami alwaqfi waqafka axkaamtiisa ayuu fasli almacnawiyati ee macnawiga ahayd taas tii lafdiga ahayd dee xagga lafdiga laga tana waa tii xagga macnaha laga eegayay aladharu qowlka xooga badani waxa weeye ana almilka lahaanshaha fii raqabati lmawquufi shayga la waqfay qoortiisa lahaanshihiisu yantaqilu wuxuu guuraya ila llahi tacaala ilaahay ay yanfaku wuxuu ka fakanaya can ikhtisaasi laadamiyi aadamiga ku gaar noqoshadiisii buu ka fakanaya oo falaa yakuunu lilwaaqifi u noqon maayo wala lilmawquufi calayhina u noqon maayo waxau sheekhu leeyahay qowlka adarkii waxa weeye shay haddii la waqfo raqabada iyo qoorta shaygaa la waqfay ama qof qudhaha lagu waqfo ama jihaha lagu waqfo raqabadaa iyo qoortaa shaygaa la waqfay milkigiisu wuxuu u guurayaa ilaahay milkiga shaygaa la waqfay wuxuu u guurayaa ilaahay oo siduu ilaahay ugu guuraya ay yanfaku can ikhtisaasi ilaadamiy aadami ku gaar noqoshadii ayuu ka baxayaa oo macnaha dee shay walba ilaahay isaga ayaa lehe cid sheegan kartaan jirin weeye ilaahay ayuu u wareegay waxaan kale ikhtisaas baynu ku leenoo de innagaa ku gaarahoo guryihi kala sheeganayno laakiin kaa cid sheegan kartaa ma jira ilaahay ayuu u wareegaya markaa falaa yakuunu lilwaaqifi walaa lilmawquufi calayhi waa laba qowl oo muqaabilul adharkii ah waaqifkuna yeelan maayo ninka shayga waqfay ka lagu waqfayna ma lahaa wa manaaficuhu manaaficdiisu ma yani manfacooyinkiisu milkun lilmawquufi caleyh ka lagu waqfay ayay milki u tahay yastawfiya binafsihi nafdiisa ayuu ku oofsan wabikayrihi kayrkiina uu ku oofsan biicaaratin caariyin buu ku oofsan waijaaratin iyo karayn waxau sheekhu leeyahay manaaficdii shaygaa la waqfay ilan waxaynu nidhi shayga lahaanshihiisii ilaahay buu wareegay haddaba qofkan lagu waqfay masala hadduu mucayin yahay manaaficdii iyo waxtartii iyo dheefkii shaygan ayuu milkinaya wa manaaficu milkun lilmawquufi calayh ninka mawquufu calayhiga ah ee lagu waqfay ayaa manaaficdaa milkiyaya yastawfiyaa binafsihi manfacadii isagaa nafdiisa u oofsano masalan hadduu guri hadda isagii baa geli wa bikayrihi kayrkiina uu ka oofsano hadduu qof kale bicaaratin caariyeysiin haduuga waijaaratin iyo kareen hadduu qof kale ka kareeyo iyo hadduu qof kale caariyeysiiyo wuu ka ofsan karaa dee waxyadi milkiyaalkii kale unbay la mid tahay laakiin waxay dhaheen marka uu dee naadir yahay ama naadirku u idmo ayuunbuu dee karayn karaa wayamliku waa milkeenika alujrata mushqaayadii وفوائده ونوا ملكينيا كثمرة مليه وي وصوف دغورتي وي ولبن عانه وكذا الولد نوا كل مثل الصحة دان قبل وثاني قول كلبادنا يكون وقفا وقف يوهان يا ابو ليه وعلى شيخ ليه اجردي يا مشغايدي مثل هذه شيء لكريو مشغايدي كسو بخدي wuu mulkinaya ninkii lagu waqfay mushqaayadii de waxaa ka dhiganta isagoo milkigiisii kordhiye waa manaaficdi isagoo milkigiisii kareeye fawaa'idiisana markaa wixii faa'iidooyina ka soo xasilay intii la waqfiyey iyadana wuu mulkiyayaa ka hamaratin geedii baa midhaysatay wasuufin neef gaadhiga haba markaa dhogor iyo wax fara badan ayaa laga soo gooyo wax lagu falayo walabani waa caanihii caanaa laga lisay wakadal waladu ilmihiina waa lami fila sax haddaan qabano ilmaha dhashay ninkii mawquuf calayhiga baa milkinaya fila sax haddaan qabanno oo midhaha iyo caanuun buu la mid yahay qowlka labaad wuxuu leeyahay ase xagga horjeeda yakuunu waqfan maya ilmahaasi waqaf buu noqonaya hooyadii baa la raacinayaa ee la mid noqon maaya buu leey midhihii iyo caanihii iyo walow maadada hadday dhimato walow maatada hadday dhimato albahiimatu neefkii xoolaha ahaabaa dhintay ikhtasa bijildiha haraggeedaas ayuu ku gaar noqon walow waxa u sugnaaday maaluljaariyati addoontii la waqfay meherkeeda ayuu leey idaa wudiyad bishubhatin haddii ismoodsiis loogu tago ow nikaax inama guur in saxaxna haddaan saxiix yeelo wawala saxu waana qowlkaa saxaahe waxau sheekhu leeyahay neef adhi ah ayaa la waqfay neefkii adhi ah ayaa dhintay oo masalan waa iska baktiye ikhtasa bijildiha haraggeeda haraggaa markaa la magdiyo dee isagaa gaar ku noqon oo isaga ayaa markaa cid kale ka mudan shaygu mar hadduu iska yar nijaas yahay mamluuq laguma sifeeyo taasi waa taa walow waxaa kaloo u sugnaaday mahrul jaariyati masalan gabadh addoon ayaa la waqfay idaa qudiyad bishuba haddii markaa ismoodsiisi uu nin ugu tago xaaskiisii wax mooday ow nikaaxin ama masalan guur ugu tago meherka halkaa ka soo baxaa kaa lagu waqfay baa le wahuwa lasaxu in saxaxnaw haddaan nikaaxa addoontaa mawquufada guurinteeda haddaynu saxiix yeelno nikaaxeeda waana qowlka ansaxa markuu xaakimku guuriyo ee waaqifiga mawquufu calayhiga cid aan ahayn uu guuriyo mawquufu calayhiga inuu ogolaado nikaaxaasi waa saxiix qowlka ansaxaa marka meherka halkaa ka soo baxana isagun baa yeelno fawaa'iday ka mid tahay qowl baale isagu ma banaana wlmadhabu madhab waxa weya annahu laa yamliku ma milkinayo qiimata alcabdi addoonka qiimihiisii almawquufi ee la waqfo idaa utlifa marka la dilo bale yushtaraa bihaa qiimaha waxaa lagu sameyn cabdun liyakuuna waqfan makaanahu si uu meeshiisii waqaf ugu ahaado fain tacadara hadduu suurto geli waayo fa bacdu cabdin addoon barhkii ayuunbaa la soo iibin waxau leeyahay sheekhu madhab waxa weeye inaan ninka mawquuf annahu mawquufu calayhi bu ninkan wax lagu waqfay laa yamliku qiimata alcabdi lmawquufi idaa utlifa addoon baa la waqfay addoonkii ayaa la dilay qiimihiisii baa ninkii laga soo qaaday qiimaha qiimata alcabdi almawquuf idaa utlifa qiimihiisa ma milkinaya ninkii mawquuf calayhigaa ma milkinayo bal yushtaraa bihaa cabdun addoon ayaa lagu soo iibin bihaa qiimaha addoon baa lagu soo iibinayaa addoon ayaa lagu soo iibin liyakuuna waqfan makaanahu si uu meeshiisii ugu noqdo waqaf anaga waxaa la fiirinaya ninkii waaqifka ah ujeeddadu lahaa oo hawaabkii inuu dee meesha ugu sii jiro ayaa la doonayaa markaa waa in addoon kale un qiimihii kaa laga soo addoon kale lasoo siiya halkii dabeetana uu uga noqdaa waqaf fainta cadara haddaba kii dhintay qiimihiisii addoon waa goyn waaye shiraawu cabdin biqiimati taalif ayaa suurto geli waayey in lagu soo iibiyo oo qiimihii addoonkan dhintay laga soo qaaday addoon iminka waa goonaya fabacdu cabdin addoon barhkii una la soo iibiyo dee kaasaa ugu dhow ninkan waaqifka ahi sidee maqsuudkiisu ahaa walow jafad hadday engegto ashajaratu geedi lam yanqatic ma go-ayo alwaqfu waqafkii ma go-ayo cala madhabi haddaan qabno balaa yuntafacu bihaa waa lagu intifaacay xaala kowniha jidcan uu jirid yahay waqiila wax la itibaacu waa la yibin wathamanu lacagtuna ka qiimati alcabdi addoonka qiimihiisii oo kale ayuunbay noqon waxau sheekhu leeyahay haddii masalan manfacadii shayga mawquufa calayhiga ayaa manfacadiisa cadilantay waana waxaan la damaanaynin masalan waxa angegtayba geedi kaan jafati shajara geedi baa angegtay shajara geedi ayaaba angegtay geed bay ahayd waxaan la waqfayoo way angegtay ama daad baaba rujiyey lam yanqatic alwaqf cala madhabi waqafkii hortu ma go-ayo cala madhabi haddaan qabanno waa taasee la odhan hadday wixiiba meesha ka baxay bala yuntafacu bihaa buhi waa lagu intifaaci jidcan xaala kowni jidcan uu jirid yahay jiridiisa iyo qorigiisaasubaa lagu intifaaci dee si waqafkii usii joogo waqiila tubaacu wuxuu leeyahay waa la iibin ha la iibiye geedano jiriddan ha la iibiyo lagu intifaaci kari maaye oo dee lacagtana wathamanu ka qiimati alcabdi lacagtina waxay noqonuun qiimihii addoonka sidii la yidhi oo kale oo qiimihii addoonka maxaynu nidhi dee ha lagu soo iibiyo addoon marka waa geed kale ha lagu iibiyo hadday geed wada goyn wada geed barhkii ha lagu iibiyo ayuunbay noqonaysaa si bal inuun ujeeddadii ninkan waaqifku ay usii joogto walasaxu asax waxa weeye jawaazu baayici xasiilmasjidi masaajidka cawihiisii in la iibin karo weeye idaa bariyad markay baadiyowdo wa juduucihi tiirarkiisii idan kasarad markay jabto walam taslux aanay u suubon ilaa lilixraaqi gubid mooyaane falow in hadama hadduu dumo masjidun masjid ayaa dumay wa tacadarad icaadatuhu in lagu celiyaa na waa suurto geli weyde lam yubac la iibin maayo bixaalin xaalanaba lagu iibin maayo waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan oo asaxa jawaazu baayici xasrilmasjidi masaajidka ama xasrilmasjidi masaajidka yani cawihiisii iyo gooshiisii in la iibiyo idaa beliyad markay baaliyowdo in la iibiyaa waa bannaan tahay wa juduucihi tiirarkiisii in la iibiyaa idan kasarad markay jabto walam taslux ilaa lixraaqi gubid mooyaane wax kalena aanay suubamaynin in la iibiyaabaa bannaan dee si aanay u lumin u dayacmin meeshina aanay ugu cidhiidhyamin waxay leeyihiin waxoogay yar oo lacagteeda ka mid oo waqafka u soo noqda ayaa ka wanaagsan iyadoo iska dayacanta qoryihiiyo wixii inta la iibiyo dee masaajidkii markaa wax loogu soo celiyo ayaa iyadoo meelaha la yska dhigoo ku dhimataa taasaa ka wanaagsan walow in haddaba masjidmu hadduu masjidumo wa tacadarad icaadatuhu soo celintiisu ay markaa suurtogeli weydo oo dee waxbaba waa loo waay ama meeshiiba waa la iska guro waa kharaabtayba lam yubac bixaalin xaalanaba lagu iibin maayo milki marnaba ma noqonayo xaaladnabana lagu iibin maayo maxaa yeele meeshii waa la iskaga tukan karaayo mar uun baa laga dhigi karaayo sideedii uun ha ahaato ayuu leeyahay faslun fii bayaani nadari cala alwaqfi bal ciddii mas-uulka ka noqonaysay waqafka ayuu halan kaga hadlayaa in sharada hadduu shardiyo alwaaqifu ninka wax waqfinayaa annadara linafsihi hadduu u shardiyo aw gayrihi ama keyrkii utubica waa la raaci wailaa haddii kale fanadaru lilqaadi bay u sugnaatay cala almadhabi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ninka waaqifkii hadduu shardiyo yani wuxuu u shardiyey eegmada waqafkan iyo mas-uuliyaddiisa linafsi wuxuu shaygaa waan waqfiyey anaana ka naadiro ka mas-uula aw kayrihi ama kayrkiiba wuxuu hi hebel ama labadaas qof buu yidhi utubica shardigiisaas ayuunbaa la raacayaa maxaa yeel qofkan qofkii shayga sadaqadaystay weeye shardigiisa ayaa loo raacayaa sidii masaare meesha idhaa ku bixiyaba loogu bixinayey wa ilaa haddii kale oo aanu isaguna ma shardisan cid kalena uma shardiyin fannadaru lilqaadi bay u sugnaatay cala madhabi haddaan qabanno qaadiga ayuunba isagaa nadarka caamkaa le isagaa markaa mudan wa shardu naadiri haddaba naadirka shardigiisu alcadaalatu waa cadaalad waalkifaayatu iyo ku filnaansho iyo walihtidaau kanuuni la tasarufi shaygan tasarufkiisa uu ku hanuunayo wa wadiifatuhu shaqadiisuna alcimaaratu waa camirid iyo walijaaratu kirayn iyo wa tacsiilu lkallati dheefta soo xasilinteeda waa qismatiha iyo qaybinteeda ee fain fawida ilayhi haddii loo sabr ama fawida ilayhi hadduu bandhigo bacda hadihi اlumuur lam yatacadahu kama gudbayo waxau leeyahay sheekhu shardiga ninka naadirka ee waqafka mas-uulka ka noqonaya alcadaala cadaalad baa la shardiyaa maxaa nadarku waa wilaayo oo de waxaa laga maarmaan qof hagaajinaya oo caadila in loo sameeyo walkifaaya kifaaya ayaa yana la shiray kifaaya waxa weeye waa karid oo qofku shaygan naadirka looga dhigay waa inuu ku filan yahay haddii aanu ku filayn oanu ka soo bixi karaynin ayana waa laga siibayaa walihtidaa ila tasaruf waa inuu kuna hanuunayaa shayganku tasarufkiisii cadafka la isku cadfay ihtidaa iyo kifaaya waa isku cadfo tafsiir bay yidhahdeen macnaa way isfasirayaan waa inuu qofkii ku hanuunaya oo u garanayaa ila tasarufi tasarufka shaygan laga doonayo shaygan la waqfiyo waxa laga doonayo waa inuu ku hanuunayaa wa wadiifatuhu haddaba shaqadiisu marka la idlaaqo ama arrimahao dhan loo bandhigo alcimaara waa inuu meeshii dhiso uu hagaajiyaa walijaara waa inuu kireeyaa wa taxsiinu lkalla waa inuu meesha dheeftii iyo kiradii iyo wixii soo qaadaa faa'iidadii wa qismatiha iyo dadkiina waa inuu qaybiyaa dabeed dadkii lagu waqfaye la siiyeyna waa inuu qaybiya haddii la yidhi hala kireeyo waa inuu kireeya dabeedna dadkii lagu waqfaye uu qaybiya fain fawada ilayhi bacda hadihi lumuur hadduu u bandhigo ninkii waaqifka ahaa ayaa markuu waqfinayay wuxuu u bandhigay arrimaha nadarka arrimahan barhkood buu u bandhigay bacda hadihi lumuur wuxuu ihi masalan adigu qaybinteeda iyo waxba kaama gelina kireeyuun dabeetna gacanta u gelayo ha qaybsadaane lam yatacadaw kaa kama gudbayo walilwaaqifi ninka waaqifka waxaa sugnaaday caslu man mid inuu casilo wallaahu isagu uu meesha soo geliyey wanasbu kayrihi cid kale inuu keenana wuu leeyahay ilaa an yashrida inuu shardiyo nadarahu eegmadiisa mooyaane xaala waqfi waqafka xaaladiisa inuu eego inuu shardiyo mooyaane waxau leeyahay sheekhu ninka waaqifkaa ee naadirkaa weliba wuxuu leeyahay inuu casilo shaksigii isagu uu meesha keenuu tawallisiyey ee uu yidhi adugu naadir ka ahow qofkii u yidhi inuu casilaa buu leeyahay wanasbu kayrihi cid kale inuu markaa meeshii soo taagaana wuu leeyahay intuu kii hore ka casilay inuu mid kale keeno ilaan yashrida nadarahu xala lwaqfi ilaa inuu shardiyo marka hore inuu u shardiyo xilligaa waqafka ilaa an yashrida inuu waaqifku shaksiga nadarahu u shardiyo xala lwaqfi markuu waqfinayey inuu nadarka u shardiyo mooyaane shaygaa waan waqfay bishardi hebelna waa inuu naadir ka ahaadaa buuri mar hadduu sidaa yidhi ma casili karo maxaa yeele dee ma doori kara shardi isagoo waqafkii baan ka noqonaya yidhio kalun bay ka dhigantay mar hadduu markuu waqfinayo uhi waan shaygaa waan waqfiye shardina waxa inuu hebel naadir ka ahaado ma bedeli karo waidaa ajara markuu kireeyo annaadiru ninkii naadirka ahaa markuu kireeyo fazaada ay korodha alujratu mushqaayad fi lmuddati ayay korodha oo ama dahara waxaa soo muuqday aalibun mid biziyaadati ku doonaya lam yanfasik ilcaqdu caqdigu ma fasakmayo fil asaxi haddaan qabanno masalan nin baa naadir ahaa daar buu ka naadir ahaayo daartii buu kireeyo boqol kun buu ninkaga kireeyey fazaadat ilujratu fi lmudda bil buu ka kireeyeyo bishii oo ama sanad buu ka kireeyeyoo markii dhowr bilood la marayu baaba laba boqol kiradii marta fazaadat اlujratu fi lmuddati aw dahara طaalibun biziyaada ama ninun baa yidhi war guri lama maqsina yaa haya anaa laba boqol ku kiraysanaye markii horena boqol baa lagu kirayey aalibun biziyaada baa soo baxay lam yanfasik alcaqdu caqdigii hore ma fasakmayo filasex haddaan qabano dee waxay ka dhigan tahay caqdigaa hore sidii dheefta iyo wanaaggu uu ku jiray ayuu ku dureeray markaa ma fasakmayo aanigu wuxuu leeyahay wuu fasakmayaayo hadday ziyaadadan iyo waxaan kordhay waxoogay tahay wuu fasakmayaa ninkan doondoonayaana nin lagu kalsoon yahay dee waxaa caddaanaysaa in marka horeba ninkani oo aanu sidii dheefta lahayd ku kirayn ninba halaa ka soo baxaysu isagu leeyihi markaa meesha ha fasakmo wallahu aclam kitaabu lhibati waxaa hibada la yidhaha ayuu kitaab yahay ayuu kitaab yahay markaa hibo mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa yani wax wada keensan karaa hadiye iyo sadaqaba oo hiba marka la yidhaahdo hadiyana waa noqon kartaa sadaqana waa noqon kartaa mararka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa hibo wax ka soo hor jeeda hadiyo iyo sadaqo isaga ayaana inoo tacriifin doona waxaa weeye hiba marka la doonayo shay la ismilkisiiyo iyada oo wax ciwadana aan laga doonaynin waxaana u asal ah aayado qur'aan ah sida aayadda alla leeyahay fain tibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluuhu hanii'an mari'a yani dumarkii haddii ay wax idinka raali noqdaan yani ka mida markaa meherkoodii iska cuna baa alla leeyahay xadiid kale oo saxiixayn ku soo arooray rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatin yaanay xaqirin oona yaraysanin haweeney jaari waxay teeda kale jaarkaa siinayso walow markaa qoob ama yani ciddi neefba ha ahaatee culimada muslimiintuna way ku ijmaaceen oo way ku kulmeen inay sunno tahay waxay la ilahi baa ihi watacaawanu cala albiri waataqwa isugu kaalmaysa ilaahay cabsidiisa iyo samafalka hibaduna samafalka ayay ka mid oo waxyaalaha la isku jeclaado tahaaduu taxaabo rasuulka sala la alay slam waxaa laga wariyey inuu yidhi war wax isu hadiye iyo waydun isjeclaan doontaane marka waa mustaxab weeye waxaa laakiin dhacda mararka qaarkood inay ku soo timaaddo waxyaalo ka saara asalkaa sunanimada oo masalan dadkan maamulka wilaayaadka iyo shaqooyinka dawladda haya ee dadka ay u madaxda yihiin inay hadiyad ka aqbalaane waa xaaraan ciddii aanay caado u soo ahayn yacni arrinkan xukunkan ka hor ama ta arrinkan loo dhiibay ka hor inay wuxuu hadiyeeyaan siday noogu iman doonta meysisa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah haddii aad og tahay qofkan waxaanaad u hibeynayso tiinaysaa inuu macsiyo ugu kaalmaysanayo ama waxaan macsi uu ku qabanayo iyadana lama ogola inaad u hibaysaan weliba aqaaribta iyo dadka jaarka iyo ayaa wanaagsan aqaaribta dee waxaa ku sugan qaraabo xidhiidhin xagga jaarkana rasuulku sala la alay slam wuxu uhi man kaana yuuminu billahi walyowm alaakhir falyukrim jaarahu qofka ilaahay iyo yowm alaakhirka rumaysanay jaarkiisa ha maamuuso ka arkaan bay leedahay baabkan baabulhiba arkaantaasi waa afar waa hib mawhuubu lahu yani kii loo hibe kii hibeynayey kii loo hibeynayey oo mawhuub iyo shaygii la hibeynayey ama mawhuub u hidhay iyo siiqa oo ijaab iyo qabuulkii ah atamliiku milkisiin bilaa ciwadin laysmilkisiiyaa iyadoon wax bedela qofka laga doonaya aana jirin hibadku weye fainman laka hadduu milkisiiyo muxtaajan mid u baahan lisawaabil aakhirati aakhira abaalmarinteeda darteed ayuu milkisiiyey fasadaqatu weeye fa in naqalahu hadduu rabo ilaa makaanin mawhuubi lahu ka loo ibaynayo meeshiisa hadduu rabo ikraaman lahu isagoo maamuusaya fa hadiyatun hadiye ayay noqonaysaa waxa uu sheekhu leeyahay milki siin qof la milki siiyo cayn oo la milki siiyaa weliba xalal xayaana ay tahay inuu nool yahay qofka uu siiyo tatawucanna uu siiyo weliba sunnanimo hibatun hibe ayaa la yidhaahdaa markaa milkisiin markaynu nidhi maxaa baxaya caariyadii iyo martigelintii iyo waqafkii iyo baa baxaya cayn markaynu nidhina waxa baxaya dayntii iyo waynoo iman doonaan nafyu ciwad waxaynu nidhi bilaa ciwadin ayaynu nidhi haddii ciwad iyo bedel uu jiro hibadan uu bedel dhaafsanayo bayc bay noqonaysaa wax la kala iibsanayo weeye waxaan weliba nolosha filxayaa nolosha laysku milki siiye wasiyadiibaa halkaana ku baxaysaa maxaa yeelay milkisiintiisu dee wuxuu xasilaa uun geerida dabadeed markuu qofku dhinto oo u aqbalo tadawucna yani waxaynu ku saaraynaa dee tii waajibada ahayd iyo kafaarada iyo waxyaalahaas aynu ku saaraynaa haddaba wuxuu yidhi fain mallaka hadduu mulki siiyo ciwad la'aan wuu yaalaa bilaa ciwadin muxtaajan nin u baahan nin baahan ayuu shay milki siiyey wuxuu kaga doonayaana ma jiro lisawaabialaakhirati baanu u milki siiyey lisawaabialaakhirati waxaad ku tacalluqsisaa mallakada muxtaajiyay kaga tacalluqi fain mallaka hadduu milki siiyo muxtaaja shay buu ciwad la'aan muxtaajan mid u baahan siiye lisawaabialaakhirati muxuu u milki siiyey wuxuu rajaynayaa ninkani aakhiro abaalmarin aad ka heshid ayuu u milki siinayaa sadaqatun taa sadaqa ayaa la yidhaahdaa oo sadaqada laba arrimood ayaa lagama maarmaana ayay yidhaahdeen inuu ninka la siinayaa baahan yahay iyo inuu ninkani u jeedo sawaab aakhiro labadaas marka la helo waxay noqontaa sadaqa weliba labadoodu inay kulmaana shardi ma aha haddii masalan qof baahan uu wax siiyo ama yacni qofkan ayaa siiya aakhire ayuu danta abaalkeeda u jeedaa sadaqo waa noqonaysaa masalan hadduu nin qaniya isagoon hawaabna u jeedin hawaabna isagoon aakhire u jeedin hadduu nin qaniya wax siiyo dee sadaqo ma noqonaysa baa laleeyahy markaa fain naqalow haddaba hadduu qaado naf ahaantiisuu qaaday ama cid buu u diray ilaa makaanilmawhuubi lahu kan loo hibaynaya ayuu meeshiisii ugu geeyey ikraam low isagoo maamusaya fahadiyatu taasina hadiyay noqonaysaa mar haddii qofka loo qaado oo dabeedna loo geeyo waa hadiyo wa shardulhibati haddaba iijaabun iyo wa qubulun wey lafdan oo dawaq ah walow sharadaani lama shardiye fi lhadiyati cala saxiix haddaan qabno bal yakfi waxaa kaafinaya albachu dirid min hadaa kaa xaggiisa laga soo diro walqabdo iyo qabasho min daaka kaa xaggiisa laga qabto waxau sheekhu leeyahay shardiga hibadu haddaba waxa weeye iijaabun wa qabuulun iijaab iyo qabuul lafdan weliba dawaqa ah inuu yidhaahdo shaygan wahabtuka waan kuu hibeeyey manaxtuka waan ku siiyey mallagtuka bilaa amanin lacag la-aan baan ku milki siiyey ereyo noocaasa waynu ku dhawaaqaa kan kalena waynu dhaha qaabiltu radiitu waan aqbalay waan ku raali noqday walaa yushtaradaani fi lhadiyati cala saxiix hadday hadiye tahay iijaab iyo qubuul laba shardiyo hadday hadiye tahay iijaab iyo qubuul laba shardiyo cala saxiix haddaan qabano bala yakfi waxaa ku filan buli albachu dirid min haadaa kan wax hibaynayaa isagoo soo dira walqabdu min daak kaa wax loo hadiyeynayana muhdaa ilayhigaana inuu markaa gacanta ku dhigo oo diriddaasina iijaab bay noqon qabashada kaasi uu qabsadayna qubuulkii oo kale ayay noqon walow qaala hadduu yidhaahdo acmartuka niyo waxaan ku cumri siiyey haadihi daara daartanaan ku cumri siiyey faidaa mutta markaad dhimato fahiya liwarasatika dada ku dhaxlaya u sugnaatay fahiya hibatun wey ee walow iqtasara hadduu ku gaabsado calaa acmartuka waan ku cumri siiyey fakadaa fi ljadiidi jadiid haddaan qabanno waa la mid walow qaala hadduu yidhaha faidaa mutta markaad dhimato caadat ilaya way ii soo noqon fakadaa fi lasaxi haddaan qabanno waa la mid walow qaala hadduu yidhaha arqabtuka niyo waan ku qor siiyey aw ama jacaltu alaka ruqbaa yacni waan ku siiyo bay ka dhigan tahay ey in mutta haddaad dhimato qabli aniga hortay caadad ilaya way soo noqonaysaa wain muttu qablaka haddaan dhinto hortaana istaqarad laka waa kuu sugmaysaa falmadhabu madhab waxa weeye tardulqowlayni labadii qowl inay halkana soo gelayaan aljadiidi waalqadiimi labadaa qowl waxa uu leeyahay sheekhu yacni aslankeedaba ma ansaxo in sifo markaa lagu xidho laakiin waxoogay buu ka soo reebayaa bal iyadoo wax lagu yar xidhay markaa wuxuu yidhi haddii uu yidhaahdo acmartuka haadihi daar niyow daartan waan ku cumri siiyey macnaa adaan ku yeelay cumrigaaga ama intaad nooshahay ayaan ku yeelay buuli oo faidaa mutta fahiya liwarasatka haddaad dhi markaad dhimatana waxay u sugnaatay dadka ku dhaxlaya fahiya hibatun tani waa hiba xugun ahaan laakiin cibaarada unbuu yar dheereeyey mar hadday hibo tahay dee iijaab iyo qubuul ayaa markaa la fiirinayaa gacan ku dhigidna way ku sugnaan haddii uu dhintana dee warasadiisun baa yeelan xadiid muslim ee rasuulku sal la alay slam wuxu uhi ayumaa rajulin nin aliyaal in ninkii la cumri siiyo shay fa inahaa mucطiyahaa kaa la siiyey ayay u sugnaatay laa tajibu ila aladii acطaahaa kii siiyey u noqon mayso walow iqtasara calaa acmartuka niyahow daartanaan ku cumri siiyey unbuu yidhi haddaad dhimatana dadka ku dhaxlaya ayay u sugnaatay markaad dhimatana ma odrhanin fakadaa sidaasoo kale weeyana waa hiba fi ljadiid qowlka jadiid haddaan qabano alcumra miiraasun liahliha xadiid saxiixa ayaa rasuulku sala la alay slm wuxuu ku yidhi shayga lays cumri siiyaa dhaxal bay ehelkeeda u tahay dee hadduu isaga markaa muddadu noolaa u yeelay markau isagu dhinta inay dadkii dhexlayay u guurtana wax diidaya kuma sugna markaa jadiid baynu nidhi qadiim isagu wuxuu leeyahy waa baatil haddaba qadiim jadiidka haddaynu ku soconno wuxu uhi low qaala hadduu yidhaahdo warkaba soo qaado fa idaa mutta caadad ilaya haddaad dhimato waa ii soo noqonaysaa fakadaa sidaasay hibo u noqonayso iyo cimrisiin saxiixa fida sax haddaan qabanno shardigaasina laaqi buu noqonaya uu leeyahay haddaad dhimato way ii soo noqonaysaa shardigaasina iska laaqiunbuu noqonaya ee hadduu yidhaha buu ihi haddaba arqabtuga niyo waan ku qoorsiiyey sheegan aw jacaltuhaa laka ruqbaa buu ihi yacni waan ku siiyey maxay ka dhiganta ereygaasi ey in mutta haddaad dhimato qabli caadad ilaya haddaad iga horaysana way ii soo noqon wain muttu qablaka anugu haddaan hortaa dhintana istaqarad laka way kuu sugmi yacni hadduu ereyga noocaasa isticmaalana falmadhabu madhab waxaa weeye tardul qowleyni labadii qowl inay qiyaasoobayaano halkana ay soo gelayaan labada qowl waa ka aljadiidi waalqadiim jadiid iyo qadiim ee masaladan hore ku jiray oo ah in jadiid oo ah inuu ansaxo shardigaasina laaqi noqdo oo ay cumrasiintii oo kaleu la mid noqoto oo hadduu ka hor dhinto aanay usoo noqonin ee ninkan ay wada sugnaato iyo qadiim oo ale maya cadamu sixa weeye ma ansaxayo labadaa qowl ayaa masaladana soo gelaya wamaa shayga jaazo banaanada baycu iibkiisu jaaza wax banaan hibatu in la hibeeyo wamaa shayga laa aanu iibkiisu bannaanayn wadaalika mihaal ka majhuulin wax laga jaahil yahay weye wamaqsuubin wax la dhacay weye wadaalin wax lumay weeyaan falaa ma bannaana in la hibeeyaana ilaa xabatayi xindatin xindo qamadi labadeed xaba mooyaan iyo wanaxwihimaa wixii la mida mooyaan waxau sheekhu leeyahay halkan daabit ayuu inoogu koobo wuxuu yidhi wax alliyaaliyo wixii iibkiisu uu bannaan yahay in laysu hibeeyana way bannaan tahay baabulbaycunta wax alla waxa iibkiisu bannaada in laysu hibeeyana waa bannaan tahay maxaa yeelay isaga ka awraysano baabkee ayaa markaa kaba sii waasaxsan wamaa lahu kullu maa shay dhammaantii oo laa yajuusu baycuhu shay kastoon iibkiisu bannaanayna oo maxaa ka mid a waxaan iibkiisu bannaanayn ka majhuulin waxaan la garanayn niyo waxaan kaa iibiya alaab miya ansaxaysa waa shay majhuula wamaqsuubin wax la dhacay oo laga iibinayo nin aan karaynin soo qaadashadiisa la shayga la dhacay ninka ka qaadan karaya iibkiisu u ansaxaya baynu nin aan ka qaadan karaynin in laga iibiya ma ansaxaynin wadaalin mid lumay shimbir hawadaa maraysa iibkooda ogey ma bannaanayne falaa tajuusu hibatuna ma bannaana maxaa yeelay ee labadooda iib iyo hibe maxaa isu keenayaa waxaa isu keenaya jaamicoodu wuxuu noqonayaa waa milkisiin nolol la isku milkisiinayo labadoodiba marka wixii aan iib ku bannaanayn hibana kuma bannaano ilaa xabbatay xindatin wanaxwihimaa xabbatay xindatin qamadin labadeed midh mooyaane iyo wanaxwi wixii la mida waxyaalaha yare muxaqaraadkaa iyaga iibkoodu ma bannaana oo inaad tiraa laba midhoo qamadi ama laba midhoo beriisa niyow iga iibso ma bannaana waayo muntafac baanay ahayn oo markaynu intifaaca ka soo hadlaynayna intifaaca waxyaalaha qaarkood liqila bay u waayaan yaraan qaarna likhisa bay u waayaan xumaan ay xun yihiin marka kuwana waa kuwii qilada u waayey intifaaca in la iibiyaa ma bannaanayn laakiin in laysu iibeeyo waa bannaantay oo say u bannaanaatay dee masalan marka wax la iibinayey muqaabil baa iibku lahaayoo lacag iyo shaygana la isqaabilinayay markaa labadana qamadiya waxa la lahaa dee mar haddaanay intifaac lahayn lacag iyo wax lama qaabilin karaa la lahaa laakiin hadda haddii la hibaynayo dee waxba muqaabil malo waxba kaga bixi maayaan inuu iska siiyo udha war hoo labadaa midha qamadiya oo kii kalena iska qaata way iska bannaanta iyadiioo hibo waa gelayaan laakiin iib may gelaynin yownaxmaa wixii la mida wahibatu dayni dayntii oo loo hibeeyey lilmadiini kii lagu lahaa ibraa'un waa ibre waligayrihi gayrkiina baatilatun wey fila saxi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu dayntii oo loo hibeeyaa ninkii daynta lagu lahaa oo loo hibeeyo la dhaha dayntii waan ku hibeeyey ibraa'un lahu minhu waa dayntii oo laga beri yeelayo hadduu ninuu dayn kula yidha dayntii waan ku hibeeyey macnaheedu waxay ka dhigantay waan kaa beri yeelay waligayrihi gayrkii mid aan daynba lagu lahayn hadduu yidhaha dayntii aan kugu lahaa baan kuu hibeeyeyna baatilatun way fila saxi haddaan qabano walaa yamliku walaa yumlaku la mulkin maayo mawhuubun shay la hibeeyey ilaa biqabdin gacan ku dhigid mooyaane biidnilwaahibi ninkii hibeeyey weliba idankiisa gacanta loogu dhigo ee falow maata axadumaa midkood hadduu dhinto bayna alhibati iyo waalqabdi qaama waarisuhu baa istaagaya maqaamuhu meeshiisi waqiila waxaa la yanfasiqu lcaqdu caqdiguu fasakmaya baa layidhi waxau sheekhu leeyahay shayga hibada la yidhaahdaa shayga mawhuubkaa lama milkiyo ilaa biqabdin gacan ku dhigidun baa lagu milkiyaa shayga lagu hibeeyey waxaad ku milkiyoon markaad gacanta ku dhigto caqdi laguma milkiyo haddii la shayga waan ku hibeeyey waan milkiyey maahay marka gacanta lagu geliyo ayuunbuu wax jira yahay haddii uu kan ku noqdo qofkii intaanu gacanta ku gelin way iska bannaan tahay weliba waxaa laga maarmaana qabdigaasi biidnilwaahibi waa inuu yahay ninka waahibkaa waa inuu ogolaadaa oo yidhaahdaa qaado hadduu ilaa shay baan kuu hibeeyey oo shaygoo meel iska yaalo ninkii uu iska qaato isagoon idan qibdoodka uga helin taana kuma milkinayo ee waa inuu biidnilwaahibi ku qibdoodaa haddaa wuxu uhi falow maata axaduhumaa bayna alhibati waalqabd nin baa yidhi war hebelow shaygaasaan kuu hibeeyey kii kalena wuxuu yidhi waan aqbalay haddaba shaygii oon la kala qaadan ayaa midkoo dhintay kii hibeeyey ama kii loo hibeeye baa dhintay ninkii wax hibeynaya wuxuu uhi waan kuu hibeeyey waan aqbalay buuli laakiin waxay ku sugmaysay oo kala qaadashadii aan dhicin maxaa la sameyn qaama waarisu maqaamuhu ninkii waariska ahaa ee kan dhintay dhexlayay ayaa meeshiisi istaagaya hadduu nink haddii uu ninka waahibka ahi dhintay waariskiisii baa maqaamkii istaagay oo maqaamkiisu muxuu ahaa dee waa inuu gacanta u geliyo iyo inuu u idmo qabdoodkiisa haddii uu ninkan masalan mawhublowga dhintayna waarifkiisii muxuu halkiisii isugu tagay qibdoodki ee shay gacan kudhigidiisii waqiila yanfasiku lcaqdu caqdigii baa fasakmaya ayaa la leeyahy shay jaa-isa buu ahaayo markaa waa sidii wakaaladii oo kale wayusanu waxaa loo suneeya lilwaalidi waalidkii waxaa loo suneeya alcadlu fii caطiyati awlaadihi awlaaddiisa wuxuu siinaya inuu u simo inuu ku cadaalad sameeyo bian yusawiya bayna adakari walunfaa kii laba iyo kii dhadiga waa inuu simaa waqiila waxaa la ka qismati lirthi dhaxalka qaybintiisa oo kale ayuu ugu qaybinaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa loo suneeyaa ninka waalidkaa wax dhalay inuu u cadaalad sameeyo wuxuu carruurtiisa siinayo oo uu labkii iyo dhadigii u simo aan u kala badinin maxaa yeelay xadiis saxiixayn nucmaan ibnu lbashiir markii aabbihii uu siiyey addoon baan filaya inuu siiyey iyo addoon waxaa mooyaane dabeedna rasuulka ayaa la isula tegey waxaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi ma leedahay bashiirow inan kale oo carruur kaloo nucmaan ahayn haa buu yidhi oo dhammaantood ma siisay buu yihi shayganaad siisay oo kale maya buu yidhi wuxuu yidhi haddaba sidaa ha samaynine la noqo buu yidhi la noqo shaygaba iska cesho mar haddaanad wada siinay iska cesho riwaayo kale waxay tihi ilaahay ka baqda baa rasuulku yihi carruurtiina uu cadaalad sameeya riwaayad kale waxay ahayd rasuulku waa jawr anu jawr ka markhaati noqon mayo fashhad hayri cid kale marageli buu anigu waxaasi waa jawro jawrkaa ka markhaati noqon maayo riwaayo kale waxay sheegaysaa rasuulku sala alla alay slam inuu yidhi jeceshahay inay samafalka iyo fadiga kugu tilmaan haa buu yidhi haddaba aduguna waxaad siinayso dee u kusin buu yidhi mar haddaad doonaysa inay wadabaari ku wada noqdaan marka culimmada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen yani waa iska wanaagsantahay in lagu simaa mooyaane yani waa samayn karaayo waa ku kala dheeraysan karaa laakiin waa sida owlaha fiican wey culimada in fara badanna waxay ku tegeen iyagoo nusuusta adag ku soconaya in aanay ansaxaynin bannaanayna haddii uu sameeyana inuu la noqdo waxaa kale culimmadu yidhaahdeen dee waxa weeye masalan marka ay baahida isku si wada yihiin marka ay ama wada baahan yihiin ama aanay wada baahnayn wey laakiin haddii mid baahi ay haysato ka kalena iska wanaagsan yahay dee karaaye ma noqonaysa kaa baahan in wax la siiya oo waa dee gaar waa loo siin karaa ama waa loo badin karaa saxaabada qaarkood markaa u kala badiyeyna iyagana waa la wariyey marka waxay yidhaahdeen waxa ay ku xambaareen hadalkaa iyagoonay xagga baahida aanay isku wada mid ahayn marka cadligaa laga doonaya waa inuu labkiiyo dhadigii waxsiinta ku simo waa qiila ka qismati lirthi maya sidii dhaxalka ayaa loogu qaybino dee inankiiba waxaa la siin laba hablood inta la siiyo ayuunba la siiyo lidakari mislu xabdil unhayayn culimada qaarkood baa yidhi maya hablahaba loo badinaya waa in hablaha loo badiyaa bay iyagaa ka daciifsan oo ka jilicsan nimanku waa xoogsanayaan meelahooda sii ordayaane waa in hablaha loo badiyaa waa lil abi aabbaha waxaa u sugnaaday الرجوع نقض في هبة ولده الميسة هبديسة أكون نقض وكذلك سائر الأصول نوالا من علم شوري هدان قبل وحولي يا شيخو وحا أبوه إليه إنه كن نقض في هبة ولده الميسة وحو هبية أما وهذه أما قصة غيستي وكذلك سائر الأصول أصليالك أووغا لبعد كاقي صدحات dhinacuu doonaba ha ka yimaadee isna waa labi calal mashuuri haddaynu qabanno maxaa yeelay xadiid tirmidi uu warinayo iyo xaakim ayaa rasuulku sala la slam wuxu uhi laa yaxilu lirajulin nin u xalaal ma aha an yucطiya cadiyatan inuu wax siiyo aw yahiba hibatan ama uu hibo bixiyo fayarjica fiiha uu ku noqdo ila alwaalida fii ma yucdi waladah waalidka mooyaane waalidka ayuun bay u bannaantahay wuxuu ilmihiisa siiyey inuu ku noqdaa haddaba wakadaali wakada saa'ir lusuul usuusha inteedii kale hooyadii awowyaashaadii waa la wada mid wa shardu rujuucihi haddaba ku noqodkiisa shardigiisu waxa weeye baqaaulmawhuubi shaygii la hibeeyey waa inuu ku baaqiya fii saldanati lmutahabi kaa loo hibeeyey hibada qaatay waa inuu wilaayadiisa iyo maamulkiisa ku jira fayamtanicu rujuucigu wuxuu ku mamnuucnaan bibeyci ibindiisi waqfihi laa birahni iyo wahibati maya qabla alqabdi hibadaasa qabla alqabdiya watacliiqi cidqihi cidqigiisa hadduu wax ku xidhiyo wataswiijiha guurinteeda iyo wasaraacatiha hadduu dhulkii beero wakada ijaaratuna waa kulamid cala madhabi haddaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay markan haddaba waalidku uu ku noqonayo shaygii uu ilmihiisa u hibeeyey shardigiisu waxa weeye baqaa'ulmawhuubi wixii la hibeeyey waa inuu baaqi ku yahay fii saldanati lmutahabi waladkaa shayga loo hibeeye ee qaatay hibo qaatay waa inuu yacni lahaanshihiisa iyo wilaayadiisa waa inuu shaygii ku baaqi yahay shaygii waa inaanu ka wareegina waa inuu sidii gacanta ugu hayaa maxaa haddaba ishortaaga inuu waalidku ku noqdo arrimihii waalidka ku noqodkiisa ishortaagayba halkan inooga sheegay fayamtanicu wuxuu markaa mamnuuc ku noqdaa ku noqodki bibeycihi inanka shaygii la siiyey hadduu sii iibiyo waalidkii kuma noqon karo wa waqfihi shaygii hadduu waqfayba waalidkii kuma noqon karo laa birahni wahibatii qabla alqabd laakiin hadduu rahan dhigay iyo hadduu hibeeyey oo ninkuu hibeeyena aanu gacanta ku dhigin ninkuu hibeeyena aanu gacanta ku dhigin ayana markaas ma celin karto rujuucii odayga isma hortaagi karto maxaa yeelay dee saldanadiisii buu iminka ku hoos jiraa lahaanshihiisii buu weli ku jiraa waxaanuu rahan dhigay iyo shayganuu hibeeyeen weli gacanta lagaga dhigin iyo dee gacantiisii buu weli ku jiraa wa tacliiqu cidqihi hadduu cidqigiisii sifo ku xidhayna odayga rujuuca uma diideyso wuxuu ihi masalan hadday aad gurigaa gasho ama bishaasi timaaddo waad xor baad odaygii waa ku noqon karaa markaa wa taswiijiha addoon bay ahaydoo nin kale usii guri waa ku noqon karaa wa zaraacati walaa zaraacatiha dhulkii hadduu beero ee dhul buu odaygu u hibeeyo dhulkii u beeray wuu ku noqon karaayo zaracaasi isma hortaagayo wakada ijaara kiradiina waa kula mid a hadduu sii kirayo inankii shaygu aabbiyi u hibeeyey kiradaasi iska hortaagi maysa waalidkii unoqodkii uu ku noqon karaa calalmadhabi haddaan qabano maxaa yeelay dee cayntii baaqi bay xaaladeedii ku tahay waxoogay kaluun baa kusoo dariyey waxoogaygaana waa la iska sugi intay dhammaanayso walow zaala hadduu zuulo milkuhu milkigiisii ayaa zuulay wacaada wuu soo noqday lam yarjic ku noqon maayo filasix haddaynu qabanno ee walow zaada hadduu kordho rajaaca fiihi waa ku noqonaya biziyaadati maca ziyaadati almutasilati ee la xidhiirsaday almunfasilatii socnayd maya waxa uu leeyahay sheekhu hadduu milkigii ilmihii ka suulo odaybaha inankiisii shay buu siiyey shaygii ayaa inankina uu sii bixiyey wacaada dabeedna wuu ku soo noqday haddana intuu inankii shaygii iibiyey ayaa haddana masalan loo soo hibeeyo inankiibuu gacantiisa dib u soo galay lam yarjic asalkii kuma noqon karo markaa filasex haddaan qabanno maxaa yeelay dee milkigana hadda lagama faa'iidaysan asalka isaga kamu imanin meel kale ayuu ka yimi taanigu wuxuu leeyahy mee wuu ku noqonayaa waxa leeg mar hadduu shaygan asalkiisii hore ka yimi haba soo yar wareegay iminka wuu ku noqon karaa haddaba wuxuu walow zaada shaygii mawhuubka ahaa ee waladka loo hibeeyey ayaa ziyaaday waalidkina wuxuu doonay inuu ku noqdo wuxuu leeyahay rajaca wuu ku noqon asalku fiihi shaygii uu hibeeyey ilmihiisa biziyaadatihi lmutasila maca ziyaadatihi lmutasila wixii ziyaado ah ee la xidhiidhsan wuu kula noqon wuu cayiray dhulkiibuu qoday asalkay raacaysa lalmunfasila tii soocantay iyada mayo masalan hadduu neef siiyo neefkii usii dhalay neefkiisi unbuu ku noqonaya taa munfasilada kuma noqonayo maxaa yidhi milkiga kan yar ayuu kusoo dariyey wayaxsulu rujuucu noqodku wuxuu ku xasilaa birajactu fiima wahabtu wixii aan hibeeyey waan ku noqday aw istarjactu waan soo ceshaday aw radadtu ilaa milkii baan u celiyey aw naqadtu lhibata hibadii ayaan buray laa bibeycihi ibin mayo wa waqfihi iyo waqafkiisa wa hibatii iyo isagoo hibeeyey wa ictaaqihi isagoo xoreeya wa wadihaa iyo isagoo addoontii iskagala mucaamalada filasex haddaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay noqodku markuu masalan waalidku wuxuu ilmihiisa siiyey uu ku noqonaya wuxuu ku xasilaa dee qowl uu yidhaahda rajactu fiima whabtu waan ku noqday wixii aan hibeeyey ama wuxuu ihi istarjactuhu waan soo ceshaday ama wuxuu ihi radadtuhu ilaa milkii baan usoo celiyey ama wuxuu ihi naqadtu lhibata hibadii baan buriyey waxaasoo dhammi waa ke- waa waxa weeyaan hadal wada sariixa oo ay ku xasilaysaa laakiin rujuucu kuma xasilay bibeycihi ibintiisa masalan wixii ilmaha u siiyey ilmihiibu wuxuu siiyey gaadhi gaadhiguun hadduu nimanka faasaxo intuu nootayo tago ma noqonayso markaa taasi ku noqod horta waa inu marka hore dee hadal kula soo wareegaa wawaqfihi waan waqfay buu yihiba gurigaan inanka siiyey ma ma noqonayo rujuuc wahibatihi hadduu yidhaha nin kale war ki yaraa baan gaadhsiiye waan ka soo qaadayaa adaan kuu hibeeyey waictaaqihi addoon buu ahaayo wuu xoreeyeyba wawadihaa gabadh bay ahaydoo dushaabu kaga dhacay waxaasoo dhan noqod ma noqonayaan maxaa yeelay dee waladka milkigiisa ayaa kaamil ah oo dhammaystiran tasarufkiisina waa fulaya waxaan markaa odaygu wadwadaa markaa ma noqonayaan iyagu wax milkigiisa uliya fil asax haddaan qaban masaa'ilka shantaaba u noqonaya taaniga asaxa ka horjeedana wuxuu leeyahay rujuuc bay waxaasoo dhami noqonayaan walaa rujuuca noqod likayrilusuuli asalada kayrkood uma sugnaanin fii hibatin hiba muqayadatin binafyi hawaabi hawaabka nafyintiisa lagu qayday wamataa waktiga wahaba muطlaqan muطlaq ahaan uu hibeeyo falaa hawaaba abaalmarin male in wahaba liduunihi mid ka hooseeya hadduu hibeeyo wakada liclaa minhu mid ka sarreeyana waa la mid fi ladhari walinadiirihi mid markaa la midana waa la midayana cala lmadhabi haddaan qabanno walaa rujuuca likayri lusuuli fii hibatin muqayadatin binafyi hawaab asal cidaan ahayni macnaa cidaan waalid ahayni kuma noqon karto hibo ay bixisay oo weliba ay ku qayday binafyi hawaab inaan waxba laga doonaynin hebelow shaygaasaan ku siiyey waxbana kaaga dooni maayo haysoo dhanin waxba lagu celiye shaygaa waan kuu hibay waxbana kaaga dooni maayo saasuu yidhi maxaa yeelay xadiidkii baa dee saa ku soo arooray inaanay u bannaanayn cidaan waalid ahayn inay ku noqoto mid labaad maalkiisii dee majaan ahaan buu bixiyey sida sadaqadoo kale wa mataa wahaba buu ihi markuu hibeeyey mutlaqan iyadoo la idlaaqay macnaha aan hawaabna lagu qaydin oon la odhan hawaab waxbaad i siinaysaa iyo ima siinaysid toona ayadoon la odhan buu hibeeyey falaa hawaaba wax mushqaayada kama yeelanayo shaygaa uu soo hibeeyey wax beddeloo looga celiyo ma yeelanayo ninkaasi waa goorma in wahaba liduunihi hadduu mid ka hooseeyo u hibeeyey oo waa maxay dee ninkii macalinkaaba ardaygiisii buug yar iyo qalin yar iyo waxbuu siiyey markaa waxba ugama soo noqonayaan weeye ya waxba ugama soo noqon waa in wahaba liduunihi wakadaa liaclaa minhu mid ka yar sarreeya isna waa la midoo dee hadduu ardaygii macallinkii buug siiyo ayana waa la midoo hawaab male filadhari haddaan qabanno waxa abaalmarinoo markaa macalinkaana laga doonayaa ma jirto yacni dee yani waajibku abaa loo jeedaayo caqdi ahaan ugu sugnaanaysaa wuu siin karaa haddaysan wuxuu doonaabu siin karaa filadhari haddaan qabno aaniga aharka horje wuxuu leeyahy mee caadadu waxay keentaa markaa haddii mid iska yar hooseeya dee uu mid dee xaaji weyn xoogay u dhiibo inuu kaasina wuxuu soo yar celiyaaba iska caada wakada linadiirihi mid la mida uun haddii markaa uu hibeeyana waa la midoo abaalmarin male calalmadhabi haddaan qabanno fain wajaba haddaba hadduu waajibo hibadii hawaabbaa waajibay fa huwa qiimatu lmawhuubi shaygaa la hibeeyey qiimihiisa wey filasax haddaan qabanno fain lam yuhibhu haddii aanu abaalinin falahu rujuuc inuu ku noqdaa buu leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii uu haddaba waajibo hibadii mudlaq ahay hawaabbaa ka waajibay waa ra'yiga marjuuxa ee muqaabilu adharka ah hawaabbaa ka waajibay sawaabkaasi muxuu noqonaya intee baa lagu qadaraya fa huwa qiimatu lmawhuub buu yidhi shaygan la hibeeyo qiimihiisii wey filasax haddaan qabanno maxaa yeelay caqdiga haddii uu ciwad keeno lana magacaabin waxba qiimo ayuunbaa loo noqdaa taanigu wuxuu leeyahay maye wax hawaabuun lagu tiriyo weeyaan ee qiimaha shayga oo dhan maaha fain lam yuhibhu haddaba ninkii ma siinin isaga iyo cid kale toona falow ninkii waayibkaa rujuuc inuu ku noqdaa buu leeyahy haduu baaqi yahay bedelkiisa inuu ku noqdo hadduu dhinto walow wahaba hadduu shaksi baa shay hibeeyey bishardi hawaabin macluum hawaab macluuma ayaanu shardiyey wuxuu hi hebelow waxaan ku siiyey gaadhiga ah shardi adna waana jagaysiisaa buun jagaa afartana fodhi bay fodhiya fanadharuha sixatu lcaqdi weeye wayakuunu baycan baanu noqonaya cala saxiixi aw majhuulin hawaab majhuula ayuu qabsay falmadhabu butlaanuhu inuu burayo weeye abu sheekhu leeyahy nin ayaa hibeeyey shay bishardi hawaabin macluum waxaan u qabsaday abaalmarin la yaqaano wuxuu hi gaadhigaa qaado laakiin anigana jaga waa inaad siisaa afartan iyo afartana faladharu sixatu lcaqdi caqdigaasi wuu ansaxayaa iyo gunudkaasi xagga macnaha laga eegaya dee waa mucawadatu maalin bimaalin waa maal maal markaa la weydaarsanayo waa ansax wayakuunu baycan cala saxiix hadalkaasina wuxuu noqonayaa un wax kala iibsiun qaarigaa iyo jagadaasun inay isku iibsadeen ayuunbuu noqonayaa xagga macnaha laga eegaya aanigu wuxuu leeyahy waa xagga lafdiga laga eegaya tanaaqud baa ku jira maxay lafdigan hiba tabaruc buu keenayaa haddana waxaan qabsashadana waa ka hor imanaysa wuxuu isla afoobaya bsigu leey ow majhuulin wax majhuula buu qabsadayoo wuxuu yidhi shayga waan ku hibeeyey gaadhiga ama masalan guriga laakiin waa inaad waxisiisa adna falmadhabu butlaanuhu caqdigaasi wuxuu noqonayaa mid buraya maxaa yeelay beec ma noqon karo ninkani waxbuu doonaya beec ma noqon karo ciwadkii baa jaahil ah laga jaahiliya walow bacadta hadduu diro hadiyatan ayuu fii darfin weel buu